bismillahi raxmaani raxiim subax wanaagsan aqaartana dhageysanaysa waxaad kusoo dhawaataan warka subaxnimo qodobada saakaayi aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle oo bulshada jowhar uga baaqday xoojinta maamul wanaaga iyo nabadda aqoon-yahanada jowhar oo ka hadlay saameynta isbedelka cimilada ay kala kulmaan bulshada maamulka degmada xabaadley oo ka warbixiyay xaaladaha caafimaad ee ka jira degmadaasi tababar ku saabsan gudniinka fircooniga oo loo qabtay magaalada baydhabo munaasabad lagu hirgelinayay arday dhammaysta heerka koowaad ee jaamacadda oo lagu qabtay magaalada muqdisho xubnaha sarifkii cayaaraha eed dhegeysan doontaan oo diyaar garooban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale subax wanaagsan kheyrtaynu dhegeysanaysa intaad maqashay waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaha ku horeeyay sidaad hordhaca qodobada aad ku dhegeysanayseen wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa bulshada jowhar ugu baaqday xoojinta maamul wanaaga iyo nabadda cabdifataax axmed ayaa faahfaahinaya qodobkaas
kulanka la tashiga hogaamiyeyaasha degmada jowhar oo qeyb ka ah barnaamijka xasilinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada tani jowhar ee maamulka hirshabeelle odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ayaa ka qayb galay kulanka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle mas-uuliyiinta maamulka degmada tani jowhar iyo kan gobolka shabeellaha dhexe oo kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay kulankan iyo waxyaabaha uu u tarayo maamul wanaagga iyo nabadda runtii mahadnaqa ay wasaaradda arrimaha gudaha u jeedeen midaas mid lamid ah annagana u jeedinayna waxaan leenahay wasaaradda arrimaha gudaha way ku maadsan tahay oo ugu horeeyo agaasimaha guud runtii agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha waa nin maxaa la yidhahdaa waxyaabo badan oo arrimaha bulshada ka soo shaqeeyey
marka hore waxaan u mahad celinaa alla subxaana wa tacaala marka xigta wasaaradda arrimaha gudaha ee maanta uu horkacayo agaasimaha guud iyo tiimkiisa farsamada waxaan rabaa mudane agaasime dadka ku hor fadhiyo waxa waaye dadkii maanta masiirka reer jowhar uu gaari lahaa bacabdisalaan waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inaan ka soo qayb galno gabagabadii shirkii maalmahan idiin socday ama seminaarkii xaqiiqdii wuxuu ahaa waxaa shalay aad taqaaneen ayaa umboorka laga jafaayey si aad yacni nabadeyntii iyo isdhexgalkii bulshada iyo meelaha dhibaatooyinka ka jiraan ugu dambeyn agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle nuur xasan muuse nuur jaako oo kulanka soo gebagabeeyey ayaa ugu baaqay guud ahaan bulshada ku nool magaalada tani jowhar inay ka qayb qaataan nidaamka hor umarinta maamul wanaagga iyo barnaamijka xasilinta dowlad goboleedka hirshabeelle
shirkan wuxuu fursad u ahaa inaan ka wada hadalnay arrimo badan oo muhiim u ah dowladda hirshabeelle gaar ahaan dowladda wanaagga iyo horumarka bulshada sida ay odayaasha dhaqanka iyo wasaaradda u wada shaqayn lahaayeen kaga wada shaqayn lahaayeen ilaalinta dhaqanka midnimada iyo wadajirka bulshada runtii waa inaan xoojinnaa wada shaqaynta dhaqanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada magacaaban ee degmooyinka iyo kuwa la doorta ayadoo laga faa'iidaysanayo khibradaha iyo waayo aragnimada hogaamiyaasha bulshada Ee, madashan wadahadalka runtii si loo gaaro xal waara oo ku saabsan arrimaha ka taagan bulshada dhexdeeda Ee, su-aalaha maalmahan isla weydiinayay waxaa ku jiray inay jiraan khilaafaadyo aad ka dhawaajiseen hadday naqalle dul isku haysto iyo xuduudaha iyo waxyaabahaas Ee, wasaaradda waxay ka soo saari doontaa ribood qurux badan madaxda ee, naga sarreysa ayaan la wadaagi doonaa waxaan rajaynayaa in go'aanada ka soo baxay shirkan ama wadahadalka wadahadalkan bulshada ay noqon doonaan kuwo wax ku ool ah oo mustaqbal wanaagsan u horseeda bulshada reer jowhar iyo deegaanada guud ahaan dowladda hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe
maamulka degmada xawaadle ayaa ka warbixiyay xaaladaha caafimaad ee ka jira degmadaasi waatan zahra oo nala socodsiisa
degmada xawaadle waxa ay ka mid tahay degmooyinka maamulka hirshabelle waxaana xilligan ka jira xaalad dhanka caafimaadka ah oo ay wajahayaan dadka ku dhaqan degmadaasi gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada xawaadle iidoor cali iidoor ayaa ka warbixiyey xaaladda ka jirta degmada isagoo sheegay in degmada ay u baahan tahay goobo caafimaad iyo waxbarasho marka cayaal fara badan ee ka jiro culays badan ee ka jiro een, xagga caafimaadka iyada laftigeeda cawasho badanaa jirto tabashooyin badanaa jira alxamdulilah ee, dadkan meesha ka soo qaxay ee jooga magaalada dulsaarka ku ah keliya xawaadli keliya dulsaarku ma ahane tuulooyin fara badan ay dadka dulsaarku yihiin oo xawaadli maba qaadi kartaba kabasitiga intaas la eg oo dadka ah oo magaciisa barakacyaasha ah tuulooyin badan ay ay dulsaar ku yihiin oo naga jira dhankan iyo koonf- eh, maxaan ku rahdaa waqooyi ama xagga koonfureed ba ha ahaato waxaan leeyahay eh, barakacyaasha insha allah biidnillahi kariim idinkuna dadaal badan aan idin muujinayna idinkugu maqanahay oo cawashadeena iyo qeyladeena waa- waa- waxaa waaya laazim waad arkaysaan Eh, idinkuna ha niyo jabina maahan waxyaabaha yaryarkaan annagu idinku caawinayno keliya maahane ilaahay baa gacan weyn horta allah subxaanahu watacaala caawinaad aan weydiisanaynaa inuu ilaahay dhibaatada naga dulqaado qof kastana meesha uu joogo oo eh, eh, maxaan ku rahdaa oo ka ladnaado dhanka kale gudoomiyii iidoor ayaa hay-adaha taageera barakacyaasha ugu baaqay in ay ilgaar u yeeshaan dadka ku dhibaataysan degmada Eh, waxaan la hadlaynaa eh, waxaan ku rahdaa hay-adooyinka mararka badan aan cawashooyinka aan u dirno Eh, xaqiiqdii degmada eh, shalay haddii laga aaminsanaa in ay ka jirto eh, amni daro eh, waxaa u malaynayaa hay-adooyin kala duwanaa yimid amnigoodana arkay eh, amniga dalkana arkay sida daraada ugu dambeysay hay-adda barakacayaasha ee hirshabeelle inoo yimideen Eh, Eh, sidaas lamida waxaan leeyahay hay-adaha kaleeta waxaan leenahay inay kusoo dhiiraan ha yimaadiino degmadan waa degmadoodii barakacayaal fara badan ee ka jiro culays badan ee ka jiro een, xagga caafimaadka iyada laftigeeda cawasho badanaa jirto tabashooyin badanaa jira hadalkan gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada xabaadle ayaa ku soo aadaya xili xaalado dhanka nolosha ay ka jirto degmadaasi
tababar ku saabsan gudniinka fircooniga ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo
gudoomiye ku-xigeenka ururka horumarinta xuquuqda haweenka koonfur galbeed Mar- marwo mulki ibraahim axmed ayaa magaalada baydhabo ka furtay tababar ku saabsan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa gudniinka fircooniga tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay ururada haweenka ee ka dhisa magaalada baydhabo culimmada odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiye ku-xigeenka ururka horumarinta xuquuqda haweenka marwo mulki ibraahim axmed ayaa ka warbixisay muhiimada kulankaani u leeyahay iyadoo sheegtay in gudniinka fircooniga uu yahay saameynta ugu weyn ay la kulmaan gabdhaha soomaaliyeed hay-adda oleraw south west women development and human rights network ee ku ahaa gudoomiye ku-xigeen isla markaasna aan ahaa ee, kusimaha gudoomiyaha yageeg may fursad aan helnay inay un oo bulshada reer baydhabo oo xaafada haadooy njiyowyaalka gabdho hogaamiyayaan haadeen idbs haatooy inay un geeg wacyigelin inuu unta unka suubino awe ee, wacyigelintaas oo ka saabsan ay ti gudniinka fircooniga dhibaatada usileeya gabdho us injeesidow oo weli dadka hadda ini suuli ka alayaan weli suulno iyo umulisa dhaqameedyada umulisa dhaqameedyadaas oo dhibaatada shaan dhadaayaan bilaanta bilaanta horta haddii nagata gudniinka haddii nagata haddii oo umulisa dhaqameed nagata unuley horta gacantaana iska halaagahayna unuley waa inis jeysadahayna qaar ka mid ah haweenka kasoo qayb galay kulanka ayaa sheegay in wacyigelin dheer kadib ay hadda yaraatay gudniinka lagu sameeyo gabdhaha soomaaliyeed mar gudniinka fircooniga dhibaatada usile inta ma koobo korno wal oo eedan badan wal halis e wal xun wal faylame e gudniinka fircooniga horta walbadanaa wala lakusoo beeye wacyigelin lakusoo biye walbadanaa lakusoo biye dhino kastaba madan gudniinka fircooniga hadda sidii hor ma eh la isku gudahay ma leh madan wali dhibcesheenase gudniinkaas fircooniga wali dhibcesheenase geeki maryada horta madi un yar yarayna wali la eri jaray gabarti oo sunulanku gudno gabarba ma ee la eri jaray waalidiinta la kacaa jar una una ee dugsiga dhigdaan iskoolka dhigdaan is kacaa jarnay guda dhibaatadii la kulumaas eedan aragnay sida isbitaale qofto madii oo xataa madii oo may la eraay isu harta la kadar hartaga linjeeyo hataa hartaga hataa ka dhibooday dhibaatada koowad ba miila kuwaas koow madi dhiigi oo unkuwa waxyeelka oo bilaanta unkuwa unkuwa ka dhiboodo sabab gudniinka seedii oo saas ee la kuguda isbitaalka wiin haddii aad seet wali aragaase isbuuci ama lamadii beri qof baadii la kusheeni owlaadaha ka rafaad onogaha marwaay tuusaq bati liley oo haween elisheenaw dhowr oo wali argaase madii onogii rafaadlaha kugubiya ti rabakoi ti liley dhowr wali argaase intan laha riyaay onog walhaka riyaay walhaka taagsaday walha jiiday liley dhib unku kooyaw marka walaay dhan alxamdulilah horta ilaahay hanamooti inkastoo baadiyadii tahayn hata weli ka dambayto una dhan hata baadii ka hirigna dadaniin jara wayba rajeeyey mise codsado faday in liin sheego dadka
munaasabad lagu dhiirigelinayay arday dhamaysatay heerka koowaad ee jaamacadda ah ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho mar kale cabdifataax ayaa faahfaahinay
xafladan oo ay ku qalinjibinayeen in ka badan ilaa iyo kun arday oo sanadani ka aflaxaysa heerka koowaad ee jaamacadda somerville ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ugu horeyn maamul ku-xigeenka jaamacadda somerville cabdisamed sheekh yuusuf ayaa sharaxaad ka bixiyey taariikhda waxbarasho ee muddada ardadan ay soo wadeen waxbarashada jaamacadda maanta waxaan la dabaaldegaynaa waan la damaashaadaynaa ardayda ka qalinba maantana waxaan xaflad u dhigaynaa lix boqol konton iyo toddoba arday isku darka ardayda jaamacadda somerville ka qalin jebinaysa sanadkan waxaa waaye kun boqol sagaashan iyo kow arday waalidiin iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb galay madasha xafladda ay ka dhaceysay ayaa bogaadiyey ardada waxbarashada dhammaystay iyo dadaalka jaamacadda ay ku soo bixisay
ardayda maanta qalin jebinaysa waxaan leeyahay halkan aad ku qalin jebiseen waxbarasho kuma eka hadday bilow idiin tahay waxbarasho iyo inaad horay u sii socotaan cilmigu ma dhammaado ee qofka ayaa ka dhinta cilmiguna sidiisa ayuu u taagnaanayaan inta dunida ay ka laabmayso sidaas daraaddeed intuu cimrigaaga jiro cilmigu ha kula socdo waxaa kaloo aniga aan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa toddobada sano barnaamijka ay ku gaartay injineering gabdhaha markii la bilaabayay aad iyo aadaan ugu faraxsanaa hadda maanta haddana farxaddayda waa petroleum markay noqoto marka mar dhow waxaan sida sacuudiga iyo beelahaasa waxaan noqonaynaa annaga dad lacag leh oo meel taska fadhiisto eeqaamad bixiyaan oo lacagtooda qaataan oo ilmahoodana wax loo baro somerville waxaan idin leeyahay soomaalidu waxay tidhaahdaa abaal nin galaa waa jiraa laakiin nin gudo waa yar yahay baa la yidhi ninkina wuxuu yidhi ma shan geed baan kaa sheegaa mase shan halaad baan ku siiyaa shan geed buu doortay somerville annaga shan qaaradood baan kaa sheegaynaa shan qaaradood annaga ka wasaare ahaan waxaan ballan qaadaynaa insha allah in dhallinyaradaas soo barata petroleumka aan horeyna saa uga qayb qaadanay oo hadda dhallinyaro badan oo somerville ka soo baxday oo gabdhiyo wiilalba leh aa ka shaqeeya jaamaca wasaaradda petroolka iyo hay-adda petroolka waxaan rajaynaynaa saas oo kale kuwiin hadda soo baxaayan in maaragtay aa qayb ka ahaan doontaa jaamacadda aa ka baxda maanta qur-aan adoo barataa lagu geeyey qur-aankii ha ka tegin adkaarta wad ilaahay ka cabso ummaddana ixtiraam humanitiga aa baratay magaaladan muqdisho aad jaamacadda ugu baxday shaqaa taalo shaqada taalane waa in aad wax beddeshaa aad naqataa ambassador to the youth dhallinyarada waa inaad hogaamiye u naqataa bedeli kartaa laakiin in adilagu beddelo maaha cunug ciyaal xaafadu ku beddelo maaha
doctor cabdinuur gudoomiyaha jaamacadda somville oo xafladda soo gabagabeeyey ayaa uga mahad celiyey barayaasha jaamacadda dadaalka muddada dheeraa ay kusoo bixiyeen ardada soo gabagabaysay waxbarashada jaamacadda heerka koowaad ee somville maanta waa soo gabagabowday waxbarashadii bajulaarka laakiin annagoo iskaashanayna waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow inaan ka wada qayb qaadanno ilaa aqoonta carabka ayaa lagu mariyey ma dhammaanin waa inaan dhadhansano oo amuudsanno waalidiintana waxaan rajaynaynaa inaan garab ku siin doono ciddii danaynaysa inay aqoontooda ay horay u sii wataan marka waxaan idin leeyahay mar labaad hambalyo annagoon kala harin
waa hagaag dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxnimo markeena xubinta cayaaraha ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe ee chelsea john obi michael ayaa ku dhaleeceeyey weeraryahanka arsenal kaya bartis inuu ixtiraam dara markasta u muujiyo taageerayaasha kooxda blues xidiga hore ee qadka dhexe ee daafaca kaga ciyaari jiray chelsea ayaa si caro leh kaga hadlay dhacdo oo ku lug lahaa xidiga heerka caalamiga ee dalka germany kulankii ay ganaris barbaraha hal iyo hal ku gashay stanford hefertes ciyaaryahankii hore ee chelsea ayaa aada ugu dabaaldegay gool uu dhaliyey isagoona xitaa wax dareen ixtiraam leh u muujinin kooxdiisa hore inkastoo gaalkaasi la diiday markii dambe laacibka jarmalka ayaa guuxa taageerayaasha stanford bright ugu jawaabay aamusin degdega isagoo gacanta afka saartay waxayna ahayd ixtiraam daro sida uu aaminsan yahay obi michael obi michael ayaa sheegay in ciyaaryahanka uu ahaa mid ixtiraam daran oo aan qiimeyn jamaahiirta kooxda u ciyaari jiray chelsea waxa uu ku guuleystay champions leaga iyo koobka kooxaha adduunka ee vertes ka hor inta uusan ku biirin arsenal uu hadda muhiim u yahay weerarkeeda markana xubinta sarifka iyo zahra
kusoo dhawaada xubinta sarafka ee suuqyada magaalada jowhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada bariiska nooca loo yaqaana safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar iyo bar halka bariiska nooca loo yaqaano xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanayaa toban doolar iyo bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliidda saliid cadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar iyo bar oomada faskilin ayaa loorkeeda la kala siisanayaa shan iyo toban doolar iyo bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban doolar markana dhanka iyo dalaga koombada galee ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanayo sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanayaa labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada waa nageynta
waa hagaag dhegeystayaal xubintaasi ayaa warka subaxnimo raadiyaasnaha ugu dambeysay inigoo xaliimo cali ibraahim ee idinla socodsiinayay tan intaan ku kulmi doono warkankii saxiga nabadgelyo